kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiin baa meel waliba aada joogtaan kuna soo dhowaada warka rediyo wardheer oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxa uu booqday halka uu ku xiran yahay xasan daahir aways waxaana uu ka warbixiyey sida ay xaaladda tahay ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qorsho cusub oo amniga magaalada muqdisho iyo weliba guud ahaan lagu sugayo dalka ay xukuumadda xilligan ku guda jirto warbixinadan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta waxa ay booqdeen halka uu ku xiran yahay sheekh xasan daahir aweys oo dhowaan soo galay gacanta dowladda federaalk ah ee soomaaliya xilli uu isaga soo cararay kooxii hore ugu tirsanaa ee maleeshiyaadka al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey ugaarsi dhexdooda ah saraakiil badan isaga laynayey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana goobtii uu maanta ku booqday xasan daahir aweys kula hadlay saxaafadda asigoona ka warbixiyey xaaladii ugu dambeeyey xasan daahir iyo sidoo kale tacadiye muddooyinkii ugu dambeeyey la sheegayay in loo geystay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha xasan daahir aweys oo ka dhashay ka gadaal markii magaalada muqdisho ay soo gaareen waxa uuna sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in waxyaabahaasi oy dhan ay yihiin waxyaabo laga daawoobi karo loona baahan yahay in la wada hadlo asigoona tilmaamay wadahadaladii dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya odayaasha meel wanaagsan ay marayaan lana soo gabagabay doono saacadaha soo aadan
maraaxil badanna ka soo maray wuxuu asagoo ammaana ku jiraa gacanta dowladda soomaaliya waa ammaan waxaan si gaara uga mahadnaqaynaa odayaashii iyo mas-uuliyiintii kala duwaneyd oo soo gelbisay oo xamar keentay ayagoo wakiilka ah dowladda aad baanu uga mahadnaqaynaa waxaan anna qabaa haddaad ku laabatid hadda wax gooni ah oo ay dowladda ka tabanahayaan haddii ay jirto saacaddan ayada ah aniga waxaan qabaa wadahadaladii u dambaysay oo dhacay in heshiis iyo afgarad ay ku dhammaadeen haddii ay jiraan wax gaara oo la tabanahaya abaal badan baanu u haynaa dadka hawshaas nagala shaqeeyey sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan ee xukuumadda ay ugu tala gashay gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka soomaaliya isigoona sheegay in ay ammaankaasi ka qayb qaadan doonaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya hormuudna ay u noqon doonto wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyadoona howlgalka gobolada dalka loogu magacdaray shabeelow istaraatiijiyad cusub ayaanu ka wada hadlaynay oo dhowaan aynu isla ogolaanay istaraatiijiyadaas cusubi waxay uga duwan tahay tii kale aad bay waxay ugu dhowaanaysaa dadka istaraatiijiyad aad ugu dhow dadka ammaanka iyo xasilinta gobolka banaadir marka aan leeyahay waa wuxuu ku kooban yahay gobolka banaadir iyo howlgalka shabeel oo ciidamada qaybtooda kale ay ay horseed ka yihiin xoogga dalka soomaaliya kaasi wuxuu ku salaysnaan doonaa bannaanka wixii ka ah xamar sidoo kale xasilinta iyo ammaanka magaalo walba waa ay raaci doontaa sida gaalkacyo kuusa mareer beledweyne jawhar marka baydhabo xudur garbaharey kismaayo go'aale sidaas bay u socon doonaa
hadalka ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaana ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ammaan darro laga cabanayay ee ka jireen deegaanada dalka soomaaliya oo ay ugu horeyso caasimada asigoona sheegay ra-iisul wasaaraha muhiimadda koowaad waxay u siiyeen gobolka banaadir ay tahay inuu yahay caasimadii soomaaliya loona baahan yahay ammaankeeda in laga qabto waxyaabo badan wuxuuna ra-iisul wasaaraha sheegay in howlgalka uusan ku koobnaa doonin gobolkani banaadir oo keliya ee uu gaari doono gobolada kale ee dalka soomaaliya maxamed nuur wardheef
ururka midooda afrika ayaa waxay sheegeen in ciidamo isku dhafa ay geyn doonaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana ay sidoo kale sheegeen inay muhiim tahay in wadahadal iyo isfaham laga dhexdheliyo qabaa'ilada soomaaliyeed ee wadadega jubbooyinka iyadoona dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole uu sheegay in muhiim tahay dowladda federaalka in gargaar deg deg ay gaarsiiso dadkii ku waxyeeloobay magaalada kismaayo warbixintan waxaa mar kale magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin ururka midooda afrika ayaa waxa uu soo saaray hadal maanta uu ku sheegay in magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose la gey doono ciidamo isku dhaf ah oo ka socda midooda afrika kuwaasi oo bedeli doona ciidamada haatan ku sugan halkaasi ciidamadan isku dhafka ayaa la sheegay inay ka kala soco doonaan wadamada uganda burundi jabuuti iyo sidoo kale sirilion halkaasina la gey doono iyadoona haatan la bedeli doono ciidamada halkaasi ku sugan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska maxamed saalax alnadiif kulan uu la qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaana la sheegay hadalkaasi inuu ka dambeeyey iyadoona dowladda soomaaliya ay ku eedeysay ciidamada ka socda dalkaasi kenya inay farageliyeen siyaasadda dalka soomaaliya taas beddelkeedana loo baahan yahay in midowda afrika ay ka qaataan go-aan ka bedelan kii hore kaasoona sababay in haatan lagu dhawaaqo in ciidamo isku dhafa la gey doono halkaasi inkastoo madaxda dalka ugu sarreysa iyo xogayaha midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya ay maxamed saalax alnadiif ay ku wada heshiiyeen in halkaasi la gey doono ciidamo isku dhafa oo ka socda midowda afrika oo qayb ka ah nabad ilaalinta dalka soomaaliya qaabkay ula shaqay karaan maamulada halkaasi haatan ka jira ee isqabqabsiga dhexdooda uu ka taagan yahay iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey magaaladaasi ay ka dhacayeen dagaalo u dhexeeya dhinacyada halkaasi isaga soo horjeeda iyadoona inta badan waxyeelada ay soo gaaraysay dadka rayidka ee halkaasi ku dhaqan dhanka kale cabdiraxmaan maxamed faroole madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay xilli uu kusoo laabtay magaalada garowe in uu ugu baaqaya hay-adaha samafalka iyo sidoo kale dalalka deeqaha bixiya in gargaar lala gaaro dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka oo ay saameyn ku yeesheen dagaaladii dhowaan halkaasi ka dhacay waxa uuna sheegay cabdiraxmaan faroole in ay jiraan dad badan oo dhaawacyo ah oo weli ku sugan magaalada kismaayo ayna u baahan yihiin gargaar inay helaan dowladaha iyo hay-adaha united nationka iyo kuwa kale oo international n g o-ga baahi badan baa ka jira meesha dhaawac badan baa jira oo aan la qaadi karin inay daaweyn iyo daawo iyo dhakhtaro intaba geeyaan iyo nafaqayn iyo raashin haddii meel dagaal ka dhaco ammaanku xumaado xoogaa waxaa yimaada ganacsiga iyo waa kala go-aano maciishadaa xumaata inay si degdega wax u geeyaan baan iyagana ugu yeeraynaa halkaa si ay u gargaaraan dadka halkaa dhibaatadu ku gaadhay ama dhaawaxa gaaro ama sidooda kale badoon ha ugu noqdeen guryahooda aad baan uga mahad celinaynaa hadday gargaar gaarsiiyaan waana jecella dhanka kale waxa uu sheegay in uu baaq u diray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya isagoona ugu baaqay dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka laabato go-aankeedii hore ayna aqoonsato maamulkaasi asigoona sheegay in beesha caalamka ay aqoonsan tahay maamulka jubbaland ee madaxweynaha uu ka yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada halkaa isku haya oo aan garanayno siday yihiin hadda tafaasiil badan anugu aanan ka bixinayn maamulkaas dad diidan oo gacani ku jirto inay iyana ka waantoobaan meeshiina ay ka dhacdo dib u heshiisiin maamulkaas dhismihiisana la wada taageero beesha caalamkuna siday aan ognahay way taageersan tahay xukuumadda federaalkana waxaan ka rajaynaynaa iyana inay mowqifkooda ka soo noqoto adkaa oo ay taageerto haddii kale meeshu iyo meel kale toonna nabad lagama fili karo wixii wanaaga oo la sameeyo haddaan la taageen maxamed nuur wardhe redio muqdisho korneyl barre aadan shire barre hiilaale mid ka mid ah hogaamiyaashii ku dagaalamaya magaalada kismaayo oo ku sugan duleedka magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo in mar kale uu dib ugu soo laabto gudaha magaalada kismaayo barre hiilaale ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya ay ahaayeen kuwii ka saaray magaalada kismaayo isagoona dhanka kala tibaaxay in uu weerar ku yahay magaalada kismaayo oo xilligan ay gacanta ku hayaan maamulka uu hogaamiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe xaaladda magaalada kismaayo ayaa xilligan degan iyadoona dowladda federaalka iyo weliba guddiyo loo magacaabay nabadka dhalinta magaalada kismaayo ay ku mashquulsan yihiin in wadahadal laga sameeyo arrimaha taagan iyadoona maamulka sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ay dhankooda sheegeen inay diyaar u yihiin inay xalliyaan dhibaatada ka jirta magaalada kismaayo iyo weliba guud ahaan jubbooyinka halka warkaasi idinkaga imaanayana waa redio warreer dalka masar ayaa waxaa ka dhacay inqilaab xoogan oo lagu sameeyey madaxweynihii dalkaasi ka arriminayay muddada ku koobnayd halka sano ee xusni mubaaraga militariga dalka masar ayaa waxay sheegeen in guud ahaan maamulka dalkaasi ay kala wareegeen madaxweyne maxamed mursi kadib markii cabashooyin ballaaran ay jeedinayeen dad isu soo baxay oo gudaha dalkaasi ka dhigayay banaanbaxyo ka dhanaa maxamed mursi wararka naga soo gaaraya waddanka masar ayaa waxa ay sheegayaan in hogaanka ugu sarreeya cadaaladda iyo weliba arrimaha maxkamadaha dastuuriga ee dalkaasi loo dhaarinayo inuu noqdo madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalka masar iyadoona militariga dalkaasi ay sheegeen inay wadaan qorsho ay ku abaabulayaan samaynta doorashooyin xura oo dhammaan dhinacyadaasi ay ka qayb qaataan ururka akhwaan muslimiin oo uu ka soo jeedo maxamed mursi ayaa waxaa lagu soo warramayaa in kacdoon badan ay ka bilaabayaan gudaha dalkaasi ciidamada ammaanka dalka masar ayaa waxay xidheen hogaamiyaha ugu sarreeya ururka ikhwaanulmuslimiin iyo weliba ku-xigeenkiisa waxaana sidoo kale lagu soo warramayaa in maxamed mursi guriga uu ka degan yahay dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira xabsi guri loogu dhigay ciidamada milatariga ayaa waxay sheegeen in dalka ay ka difaaci doonaan dad ay ugu yareen wuxuushi weliba argagixiso oo ay ula jeedeen ururka uu ka soo jeedo maxamed mursi warkii oo aad kala socoteen redio wareer ee khiyaartana dhegaysanaysahay waa nagaynta warkana waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horraysa dhammaantiinba amaan allah